wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa ayaa ka hadlay muran xuduudeedka u dhexeeya maamulada koonfur galbeed iyo maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale maamulada puntland iyo galmudug wasiirka ayaa sheegay inay socdaan dadaallo lagu xalinayo muran xuduudeedkaasi u dhexeeya maamuladaasi waxa uu sidoo kale sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha aysan aqbali doonin in muranadaasi ay ka dhashaan gacan ka hadal balse ay doonayaan in wax waliba lagu xaliyo si sharci ah waxaan isleeyaha wax allaale wixii dooda oo jira waa jiri karaa dooda ma jiri karaan anu meli ama tabashooyin tabashooyinkaasi labada maamulna waa ka wada hadli karaan annaga dowladda federaalka ahna roolkeenu wuxuu yahay in maamulada iyo dadka la isfahansiiyo laga dhex shaqeeyo anugu ma aaminsanin runtii marnaba in colaad wadankan hadda reero iyo maamullo isku duulaya ay jiraan marnaba ma qabo fikraddaas waa ka soo gudubnay waageediina lama joogo waa laga yaabaa sumado iyo waraaqado wax ku qoran in qolo dhibsato ama qolo sheegato waa wadahadal laakiin de anugu ma aaminsanin runtii in ninety one la joogo oo dad duulaya oo meel ku duulaya oo xagga u duulaya ama xagga u socda ay meelnaba jiraan dowladda federaalka ahuna maba ogolaan karto oo dee ogolaanshaheena kuma jirto iyo eriyada maamulada la sameynaya laakiin hadda gobolka banaadir iyo maamulka koonfur galbeed doodaha ka jirta meelaha ku saabsan waa arrin wada hadal leh marnaba gobolkana uma ogolin maamulka koonfur galbeedna uma ogolin inay wuxuu noqdaan gacanka hadal marnaba anigu marka cabsida gacanka hadalka dadka qaba mahe laakiin haddee tabasho
dhanka kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan odowa ayaa sheegay in bisha barakeysan ee ramadaan kadib ay bilaaban doonto dhismaha maamulka loo sameynayo gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan wasiirka ayaa sidoo kale sheegay inaysan aqbali doonin maamul aan lahayn baarlamaan waxauna xuseen maamulka loo sameynayo shacabka dega gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan lagu dhisi doono qaabkii lagu dhisa maamulka galmudug
maamul aan lahayn baarlamaan wasaaradaydu iyo dowladdu hadda midna ma ogola lama dhisayo maamulka shabeellada dhexe iyo hiiraan levelkii wadahadalladan ku jirnaa waxaan la hadlaynaa qabaa'ilkii waxaan la hadlaynaa dadka talada ku leh waxaan la hadlaynaa xildhibaanadii kasoo jeeda meeshaas dabcan xukuumaddu haddii ramadaanka haddii laga baxo haddii la yidhaahdo waxay bilaabi doontaa shaqada maamul sameynta shabeellada dhexe iyo hiiraan siddeetan maalmood ay nagu qaadatay tii galmudug waxaan rajeynaynaa in iska badan lagu qaadan ayadoo ool dhamaystiran in haddana maamul kale oo cadcad runtii oo sidii aad u aragteen kii loo sameeyey in laga sameeyo meeshaas sababtuna waxay tahay sameynta maamuladaas waxay qayb ka yihiin aragtida laba kun iyo lix iyo toban wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan odowa ayaa hadalkana ka sheegay kadib markii uu la hadlay idaacadda ku hadasha afka dowladda ee rediyo muqdisho